الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaan ku jirnay axaadiistii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh noloshiisa isagiio qoyskiisa iyo bal si ay ahayd taas baa welina waxbaa inoo harhsanaa marka musanifku wuxuu uhi raximah اllahu tacaala xadaثna qutaybaة bnu saciidi wa abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna abulaxwasi can simakin qaala samictu nucmaana bna bashiiri yaquulu alastm fii طacaami wa sharaabi ma shiئtum simaaki ibnu xarbi baa wuxuu yihi waxaan maqlay nucmaan ibnu bashiir waa saxaabi yaroo asxaabtii rasuul ilaahi kaba mid ah asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ah abhino saxaabi weeye bashiir ibnu sacd bal wuxuu yihi markaas saxaabigaas baa waa waqtiyo dambe dad buu la hadlaya waa intii xaaladii muslimiinta iyo dee dhaqaali adduunyadii ay u furantay aada iyo aadna ay qabsadeenna dhulkii dee waxa weyaan qaysar iyo adigu reer room iyo reer faris ba ay dee waxa weeyaan kunuustoodii iyo wixii ay lahaayeen iyo wixii ay laba wareegeen taas buu dadkii joogay oo xaaladooda dhaqaale aada u fiican tahay waxay doonaan cuna waxay doonaanna caba oo wax iyo xaggaa kagaba sugan aan u jirin buu la hadlaya isagoo xusuusinaya rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh si xaalkiisu ahaa alastum miyaydaan ahayn fii dacaamin cunto iyo wa sharaabin wax la cabo maa shi'tum wixii aada doontaan aydan kaga sugnayn oo macnaa dee wixii aada doontaanee cuntoa helaysaan anwaacdeed iyo alwaanteedba wixii aada doontaanee sharaabana waa helaysaan anwaacdiisii iyo qaybihiisiiba xaaladiinu miyaanay taa ahayn oonay taa kuba sugnayn dee kollayna waa siay ahayd marka wuxuu yidhi laqad ra'aytu waxaan arkay nebiyakum nebigiinii sala allahu calayhi wasalam kolley ee isagana nebigiisii weeye ee waa iyagii buu ilsaaminayaa bal rasuulka ilaahay inay kuba daydaan ee xaalkiisiiya ee umuurihii iyo suu kuba sugnaa ay eegaan ay uga fiirsadaan isagaa la amray inay kuba daydaan nebigiinii baan arkay sala allahu calayhi wasalam walxaal maa yajidu aanu helahayn min addaqali timirta teeda liidata weeye waa teeda engegan qariifta ama caamid ahay engegan ee aan isba qabsanaynee kala daadanaysa taas weeye maaha noocyadii fiicna ee anwaacdii waliba madiine kuwa badnayd maaha waa nooca engegay xashafka ama engegay ee dee qariifta isagoon kaba helayn maa yamla-u wuxuu buu ku buuxiyo bihi isaga badnahu calooshiisa oo macnaa xataa kaasna wuxuu ku gaajo baxo ama uu ka dherga oo aan kaba helahayn iska daa cunto kale oo dee timir ka sarrayso cuntooyinkii wa dee cuntooyinkii ah ama iskaba daa timirta noocyadeediiyo taas baan arkay idinkuna waa taa xaaladana kuba sugantihiin raaxadan iyo nicmada badanaa ku sugantihiin intay ilaahayna uguba shukuridaan bal dee umuuraha caynkanana raaxaysigiisa iyo istimtaaciisa inaydan ku shuqloomin oo aydaan kuba iloobin oo aydaan wixii laydin abuuray kagaba shuqloomina rasuulkiinina salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xaggii zuhdiga iyo umuuraha kaga dayataan wa qutaybatu lam yadkur bih macnaa labada sheekhee muslim leeyahay lafdigan waa maa yamla-u bihidaas ayuun baanu qutayba sheeginoo maa yamla-u badnahu wey oo maa yamla-u wax buuxiyo badnahu calooshiisa ayaanu daqal kaba helahayn iska daa wax ka fiican been xadaثna mحamed بن rاafic qal xadaثna yaحya بن adm qal xadaثna زhayr x وxadaثna isxaaq بن ibrahim qal aخbarana اlmulaaئiy qal xadaثna srاaيl kilaahma can simakin bhada اsnaadi naxwah xadiidku waa kii hore simak ibn xarbina halkan sanadkana waa inoogu sugan yahay ee inta ka horeysay ruwaad kale ay yimaadeen markaa sheekuna laba sanad buu laba sheekh xadiidkan kaga kala wariyey mid waa moxamed ibnu raafic oo yaxya bnu aadam zuhayr ibnu mucaawiya ka kalena waa isxaaq ibnu ibraahim oo isaguna almulaa'iyu ninka nisbadan le kaba wariyey haddaba mulaa'igaasna israa'iil way siman yihiin israa'iiliya markaa zuhayr ayaa maxay xadiidka ka wada warinayaan simaak ibnu xarbin bay ka wada warinayaan lafdiguna waa kii hore ziyaado yaroo xadiidka zuhayrana wuu inoo sheegi doonaa almulaa'iyu ninkan mulaa'iga nisbadana waa imaamkii ama ninkii xaafidka ahaa abu nucaym alfadl ibnu dukayn weeye abu nucaym waa nisbo shaqo weeyaan mulaa-a waxaa la yidhaha maro ay dumarku huwanayeen taas baa la yidhaah ay ama isku asturi jireen taas bay mulaa-adu ay tahay markaa wuu iibin jiray oo markaa xaggan waa xirfadiisii iyo shaqadiisii say ibnulahir yidhaahana saaxibu lubaab maaha in saaxiba nihaaya waa walaalkii ninkan lubaabdee ansaabta kitaabkan ansaabtaa leh kolley kitaabkii weynaaya alansaab ee uu dhahaa samcani buu soo gaabiyey ana kitaab madbuuca intuba waa wada madbuuc dee maca isaga mukhtasaraadkiisu kiisa naftiisa waxaa sii gaabiyey suyuudi oo lubu lubaab ku magacaabo isaguna waa madbuucun oo xagga ansaabte ayaa wuxuu yidhaha waana ninka isagu le dee waxa weeyaan kaamilka leh ayaa ansaabtan kan lubaabkana leh ayaa wuxuu yidhaha abu nucaym iyo cabdisalaam ibnu xarbi baa shuraakay ahaayeen oo dukaan bay wada lahaayeen lagu iibin jiray noocaa dee dharka kaba mide almulaa-a laguma magacaabo taas bay kuba iibin jireen marka labaduba nisbadan way leeyihiin cabdisalaam ibnu xarbi iyo abu nucaym labaduba nisbadna waa taa shaqada kaba timi mula-adna waa maro un dumarku ay huwan jireen ama ay isku asturi jireen haddaba wazaada wuxuu ziyaadiyey naxwahu wazaada wuxuu ziyaadiyey fii xadiidi zuhayrin zuhayr xadiidkiisa wuxuu ziyaadiyey wamaa tardawna duna alwaani اtamri wالzubdi laqad ra'aytu nabiyakum salى اllahu عalayhi wasalam wama yajidu min adaqri ma yamla' bihi badna idinkuna muxuu leeyahy wamaa tardawna idinku maanta raalli kuma noqonaysaan oo duuna alwaani tamri tamirta noocyadeeda waa noocyadeeda weliba rafiica iyo weliba timir keliya ma cunaysaan iyo wazubdi burcad booka jeedadu idinku hadduu wuxuu aanu dee timirba ay idin qabsato anwaacdeedii iyo alwaanteedii waa noocyadeedii sarreeyey oo weliba aad ku cunaysaan zubdi iyo burcad iyo ataa kuba cunaysaan ayuunbaaba aad ku raalli noqonaysaane wix intaa ka yar oo timirayaan hataa daqal noqonee timirtii kale ah iyo dee taas raalliba kuma tihiin oo dee waaba iskala weyntood kaas weya waa waayo waxa kastay helayeen oo dee dhaqaalahoodiiba aada iyo aada uba fiicnaa rasuulka ilaahiyna taasoo adaa zubduna dee kolley waa waa waxa weeyaan waa burcadkii waxaa dee caanaha adhiga iyo lo-da lagala baxo wuxuu saaxibulmisbax soo naqliya dee kolley nigeria waan ognahay oo lama lulo oo wax lagama saare kolkol markaa waxaan yaryaree kooban ee taas oo kale isaga zubdi laguma magacaabo dee caanihiisa markuu muddo ay lulmaan ama taa kaba soo baxo dee xubaab baa lagu magacaabaa buu yidhahaa saaxibulmisbax kaas waa laakiin dee zubdi waa dee ma istakraju min labani اlbaqari wاlganam haddaba umuurahaas waa halkay ka gaadhay ay dhici karta weliba waxaana cunto ahaan umay qabsan ee tafakuhaan bay u cunayeen waa dee fawaakihaan iyo raaxaysi iyo tanacum bay u cunayeen maaha inay dee cuntadoodii kale oo ah inay taas ku kaaftoomayo inay cunto u ahayd muddo taa may ahaynba ee waa markaa xataa tafakuhaan ay u cunayeen iyagoo cuntadii kala haysta ayay dee markaa taas ay kuba cunayeen zubdi iyo waxyaalahaas wax ka yar inaanay kuba kaaftoomahayn adigu waa xaalkubuu tilmaamaya rasuulka ilaahi siduu ahaa zuhdigiisii iyo umuurahaas iyo iyaga xaaladoodu say tahay uu leeyahay de waa rasuulkiini ay ahayd ina kuba dayataan bal xadiidkao cumar warinayana waaba kanoo wuxuu yihi muslim وxadaثna mحamed بن المثنى وبن بشhاr ولفظ لبن المثنى qال xadaثna mحamed بن جaعفr qال xadaثna شhuعبة عan سimak بن حرب qال أنه qاaل wuxuu yihi markaas simak iبن حرbi imakana waa inoogu sugan yahay shucba markii hore inooguma sugnayn riwaayadiisu samictu نucmaana نucmaan baad maqlay ykdb xaaluu khudbaynayo oo نucmaan iبن bashيr oo kollay meelo shaam ka midana dee amiiru waa ka noqday waana meelihii beryihii dambe laguba dilay ayaan isagoo khudbaynaya maqlay qaala isagoo ku qowlaya oo yidhi dakara cumaru cumar wuxuu sheegay maa asaaba annaasu dadku waxay hadal qaaday maa asaaba annaasu dadku waxay asiibeen oo min addunyaa adduunyo macnaa dee waa raaxadan iyo adduunyadan u furantay dadku ay heleen ayuu cumar hadal qaaday faqaala wuxuu yidhi laqad ra'aytu waxaan arkay rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam yadallu ahaanaya alyowma maalinta yaltawi mid boglaynaya macnaa yataqallabu dahran can badnin weeye waaba gaajo iyo taas waa tii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waqtiyada qaarkood gaajo uu dhagax beerkiisa kuba xidi jiray yatalawaana macnuhu waxa weeyaan waa yataqallabu weeye dahran libadn ma de maa yajidu aan helahayn baa iska daaya daqalan waa qariifa ma timirtaa dee caamida adigu engegtay ee liidata oo yamla-u bihi uu ku buuxiyo badnahu iska daa cunto kale timir kale iskaba daaye timirtaa aan dadka badankooda aanay cunin engegtay aan hal hal qabsanayo ku dhegayaaba jirin ayaanu helahayn wuxuu isaga ku gaajo baxo ama calooshiisa kuba buuxiyo isagoo maalintii oo xaaladiisna ay ahayd taas yatalawa macnaa yataqallabu badna lidahr ibn aljuucba taa kale xadiidkii hore waxaan soo aragnay nucmaan inuu yidhi saasaan arko de waa in saxaabi rasuulka ilaahi arko axaadiid kaleba kaba maqlay yani axaadiisu ka maqlay kaba badnaanin be waa saxaabigii alxalaalu bayin walxaraamu bayin xadiidkaa warinayay halkana cumar kolle waa laba gooro uu kala khudbeeyey una kolna cumar oo dee isaguna san yidhi waxaweyn ayuu sheegay dee taa uu isagu aanu cumar aanu uba tiirine isagu uu leeyahay aragtidiisiina waa kaasoo waxbaa imika tacaarud ma jira laba xadiid iyo laba xaalun bay kala yihin laba goorna waa kala sheegay un labadan xadiid xadaثnي abu الظاhiri أحmed بن cمr بن صرح qال أخbarana بن وهب qال أخbarnيi أbu hاniءi حmayd بن hاni سamعa abا cabdالرaحمaن الxbuliya yaqul kale abu cabdiرaحmaan الxbuliya abu hani iyo dadkan wadadaynu soo araragnay abu hanina dee xumayd oo nidhi akbaru shaykhin libni wahbinba sheekhada ibni wahbi waa ninka ugu da-weyn ama ugu weynba abu cabdiraxmaan alxubulina hore inuu soo maro cabdullahi ibn yaziid baa la yidhaha nisbadan alxubuliyina kale waxay leeyihin waa reer adigu malaa asalkoodu yaman ahayoo reer bani xubla ama banuu xubla la odhanaya nisbadu ay tahay e markii dambe koley wuxuu tegey waqtigii futuuxaadkii dambe la furtay kolley tunis iyo degaanka ifriqiya ay kuba idlaaqi jireen oo halkaas buu sanadii boqolkii hijirada uu kuba dhintay ifriqiya ayuu kuba dhintay ifriqiyana waxay kuba idlaaqayeen waqtiyadaas tunis weeye dalkan tunis la yidhahba markaa magacan ay kuba idlaaqayeen haddaba ninkaas baa cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan alxubuli ayaa wuxuu aan maqlay abu hadi baa maqlay isagoo yidhi samictu cabdullahi bna camr bn alcaas walxaal sa'alahu rajulu nin weydiiyey oo faqaala wuxuu yidhi nin baa cabdullaahi bni camrin weydiiyey oo wuxuu yidhi alasnaa miyaanaan ahayn min fuqaraa'i lmuhaajiriina muhaajiriinta fuqaradoodii oo dee waa fay ana qeybta ku lahaaye dee markaas miyaanaan kaba mid ahayn taas baa uu yidhi waxaa odhanayaa ninkaas aan magaciisa laynoo soo naqlin baa cabdullaahi bni camrin ku yidhi faqaala lahu cabdullaahi cabdullaahi bnu camrin baa wuxuu yidhi alaka miyay kuu sugnaatay imra'atun haweeney ta'wii ilayha aada u dumnayso dee aada u hooynayso gurigeedii oo tegi qaala wuxuuhi nacam haa qaala wuxuu yidhi alaka maskanun guri ma kuu sugnaaday taskunuha aada degayso oo aada gasho gurigaasna ma leeday qaala nacam haa buu yidhi qaala fa anta min alagniya adigu dee fuqaradii ka mid baa ma tihidee dee fuqaradii hore haddii la eegay muhaajiriinta sida asxaabu sufaya ay ahaayeen dadka aan maal la lahayn zawjo lahayn guri ay ku hoyanayaanee sufadii masaajidkaba geli jiray dadkaas oo kale iyo lilfuqaraai almuhaajiriin aladiina ukhrijuu min diyaarihim bal markaa taas baaba hayda adigu kol haddaad dee haweeneyna leedahay gurina leedahay dee waxa weeye dee walow haddaanay dee taasi ruuxu isagoo haweeney laho guri la haddaanu wax alla xoolo u haystaaba jirin taasi aanay faqrigii kaba saarahayn haddana wuxuu leeyahy dee fuqaradii markaas muhaajiriinta ee hore oo kale arrinkaagu ma aha faanta min alaqniyaa dadka aqniyada aad kaba mid tahay de hadduu kifaayo haystana waaba taas weeye oo faqirnimo muhaajirnimo looma diidayo faqirnimadii uu ka bixi qaala ninkii wuxuu uhi faina lii khaadiman wax kalaa kuguma darayaaye khaadim baan leeyahay khaadimna mudakarkii muanadkaba u ku dhaca macnaha kii laba iyo tii la digaydba marka la eego khaadim khadamna waa lagu jamciyaa dee khudaamna waa kuwa kuba jamciya aad bay u yar tahay inta la geliyo khaadimatun laba yidhaaho luqada aad bay u yar tahay waabay jirtaaye laakiin labadaba khaadim waxaa kuba dhacaa mudakarkii iyo muanaskiiba markaasuu leeyahay cid ii shaqaysaabaan leeyahay dee qaalibanna khadamkooda waktigaa addooma ay leeyihiin baabay ahaayeen khaadim baabaan leeyahay qaale wuxu uhi fa anta muluk anta min almuluk kol haddii aad tahay hawshiina lagaa furtay oo adigu adoo iska fadhiya laguu soo shaqaynayo laguu soo adeegayo ciddii hawshiina lagaa kaafiyey dee boqoradaamad kaba mid tahay anta min almuluk wajacalakum mulukan halkaas oo kale bacd almufasiriin sida ibnu cabaas iyo ay kaba soo naqliyeen dee aayaduna koley reer bani israiil yamay kaba hadlayse in iyaga ka isagu khaadimulahoo kale iyo magacan ay kuba idlaaqi jireen dee inuu merig yahay ay kuba idlaaqi jireen iyo waa tafsiir ahaan bay usoo naqliyeen haddaba adugu kol haddii aad tahay weliba zawjadii iyo gurigii ay kugu soo markaa biirtay in laguu shaqeeyo hawshii lagaa furnaado adoo iska fadhiya iska hurda lagu adeegayo faqiirnimo way kaa dheertuuleeyeen dee boqoradii ayaabad kaba mid tahay qaal abu cabdiraxmaan wuxuu yihi wa jaa waxaa yimi alaaatun waa adigu xadiidku sanadkii hore uu mawsuul inooguba yahay waana qiso kale uun oo abu cabdiraxmaanuun uu warinayuu ka warinaya cabdillaahi bnu camrin taa hore nin baa su-aashu ay ahayde tan saddex nin baa uba yimi markaa labay kala yiine wa jaa alaaatu nafarin jamaacad saddexaa yimi ilaa cabdillaahi bni camr bn alcaas wa ana cindahu walaal ana cindahu anigoo laba jooga faqaal waxay idhaheen ya abaa muxamedin waa kunyadiisii ina anagu wallaahi baan ku dhaaranee maa naqdiru ma karayno calaa shayin shay wax alla waxaan heli karno oon haysanaa maba jirto laa nafaqati nafaqo aan dee naftayadii iyo ehelkaygii iyo dadka iyagii ku nafaqayno ama haddaan isdhaahno jihaadadii tagaba waxaan dee nafaqo iyo sahay kaba dhigano walaa daabati daabo aanu uba aanu fuulno iyo gaadiid walaa mataacin iyadana mataac dee ziyaado ahoo aanu intan iibsano halkaa ay wax noogaba yimaadaan wax aan haysano onu heri karnaaba maba jirto waxyaalahaasa faqaala lahum cabdullaahi bnu camrin baa wuxuu uhi maa shi'tum wixii aad doontaan ayaa idiin sugnaaday oo dee umuurahan umuuruu dooransiinaya maa shi'tum macnaa lakum maa shi'tum oo dee min bayni ha min hadihi halaata wey wixii aad doontaan ee saddexaasa ayaa leedihiin haddii dee istifaamiye aan kaba dhignay istifaamiyema taale maa shitum dee waxaad doonaysaana muxuu yahay oo dee aad su-aashan idinka keeneen iigu timaadeenba muxuu yahay taas haddii la yidhaahna dee hadalku waa iyadana meesha way qabanaysaa in shitum haddaad doontaan rajactum waynu laabmi ilaynaa annaga xagga yagaydu nagu soo noqon fa acdaynaakum waanu idin siin maa yasara allahu lakum wixii ilaahay idin dhib yareeyo macnaa imaka imaka ii diyaari ma jirtuu leeyahay waatanoo waa baahantiine haddii aada doontaan mar kalaydu nagu soo noqonoo wixii markaa ilaahay fudaydiyo uu sahlu noo dhib yareeya ayaanu idin siin taasi waa mid wain shitum haddaad doontaanna dakarnaa waanu sheegaynaa amrakum xaaladiinan iyo dayqa iyo cidhiidhigaa idin haystaa lisuldaani waa ciddii madaxda ahayd sidee bale waxa weeyaan ama fay ama wixii kale dee xaqa kuba lahaydeen ay idinka siiyaan oo ama dhibtan iyo shiddadan aad sheeganaysaan bal ay idinka fudaydiyaan ama waxay idinkaba qabtaan saas wain shitum haddaad doontaanna sabartum waynu sabri oo xaaladan adigay kuma jirtaan baydinu adkaysan oo idinkuba sabri fa ini waayo haddaad sabirtaan fadli weyn bay leedo wabatan fa ini anigu samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yaqulu xaaluu ku qowlayo ina fuqaraa اlmuhaajiriina dadka muhaajiriinta kuwooda fuqarada ah ee baahan yasbiquuna way ka horeynayaanoo alagniyaa dadkii waaba muhaajiriintii agniyada ahayd yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ilى اljannati jannaday uga horeynayaan biarbaciina khariifan afartan sanadood oo dadka iyagu fuqarada ah ee muhaajiriinta ahaa ee janno gelayay kuwii aqniyadahaa waa la joojinayaa oo waxaa lagu joojinayaa dee maalkoodii ay lahaayeen baa la weydiinayaa lagu xisa la xisaabayaa halkay ka kasoo kasbadeen iyo halkay kuba bixiyeen taas si uu rasuulka ilaahay waa asxaabuljadde maxbuusoon wixii ahlu naara naar baa loo amray waa dadkii iyagu aqniyada ahaa ee janno gelayay iyaga waa la joojiyey kuwan iyaga waxa dee xisaab iyagu ay maal oo uu marka ay la kulmayaan ma jirta iyagu horaa loo sii daynayaayo marka way uga horeynayaanba jannadii way ka horgelayaan biarbaciina khariifan afartan sannadood saas dee fadliga haddii a dee ruuxii sabra ku adkaysta arrinkan shiddadan iyo xaaladan dee hawaabka iyo ajrigaas baabuu leeyahay iyo sadqiga ila aljanna weliba muddadaa dheer markaa taas waa xaaladii saddexaad u bandhigay saddexda arrimood buu dooransiiyey qaali waxay idhaha nafarkii saddexdaa fa ina nasbiru waanu sabraynaa kol hadday arrintu taa tahay waa ayaamo kooban adduunyo waxaa la arkaana ilaahay subxaana watacaala meel kale inuu ugaba fudaydiyo uu wax ugaba keeno waman yattaqi llaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib iyagoon su-aal laba iman iyagoon wax kan laa nas'alu shay-an waxba ma weydiisanayno cid ama suldaan ha noqoto ama dee adigoonu kugu soo noqonee waanu sabraynaa taas bay yidhaaheen bal kolley xadiidka dee xaaladaas diiqa hore ee hadalkiisan ah guri iyo uu weydiiyey macnuhu waxa weye dadkii muhaajiriinta ee fuqarada ahaa xaaladoodu tan way kaba duwanaydo dee xaalada adag bay iyagoo weliba jihaadaya waxa weeyaan diintii waxa weeye iyo dee uma rasuulka ilaahay uba nusraynayo diintii iyagu qeyb kaba ah waxa weeyaan dowladdii islaamka dhisitaankiibay haddana xaaladoodu taaba ahayd waa xaaladii hore ee rasuulka ilaahi iyo saxaabadiisu ay kuba noolaayeen markaa horeba weeye arrintan kalena waa fadli weyne laakiin axaadiid dhowraatimo barhkood intan muddada kaba badan inay nisfa yawmin waa shan boqol oo sanood ay kaba horeynayaan iyadoo axaadiida qaarkood xadiid abu saciid iyo abu hurayre iyo jaabir iyona way jiraan oo barhkood ay tahaydba in in fuqaraau iyadoo la idlaaqin muhaajiriintii aan laba idlaaqin fuqaradii barhkoodna ay kuba timi ina fuqaraa almuslimiin kolleyna malaa jamci yar iyo talkhiis waxa leh halkan markuu qabanayay qurdubi kitaabkiisa almufhim ee uu talkhiiskiisa ama uu muslim talkhiisiye uu kuba sharxo sharaxa aada u sarreeyo aada u fiicanba in waxyaalihii uu yihi waxaaba kaba mid ah dee kuwa ina fuqaraa almuslimiin ay kuba timi iyo kuwa ina alfuqaraa ku timi waan iskuba qeydaynaay oo fuqaraa lmuslimiin iyo fuqaradiio dee qeydkan baa laguba qeydaya kuwa fuqaraa lmuhaajiriin iyadoo ay kuba timina bal markaa hadday noqoto dadkii aan muhaajiriin ahayn sabqiga dadka fuqaradae dee ilaahay kaba cabsanaye faqrigoodina kuba sabriya ay kaba horeynayaan baaba nisfa yowm noqon muhaajiriintii si gaara markay noqotona aqniyadoodii bay muddadan kaba horeynayaan waana inta laba xisaabayo waa umuuro uu kuba jamciyo kolleyna bal sabirkan iyo dee faqrigii iyo daa'iqadii iyo taa lagu sabro oo ruuxu uu kuba sabro fadliga uu leeyahay iyada way nooguba suganyihin dee masale kalena halkan kolley shuraaxdu ay baxsiyaanoo ma faqiirka saabirka fadli badan mise qaniga shaakirka taa kalaamkoodna waa dheer iyo waxaa dhici karta inaan labada midna laba idlaaqin oo faqiir iyo hani un aan laba idlaaqin dee qaydad loo yeele bal kolley dee umuurahan xadiidka iyada ay nooguba sugan fadligan sabirka caynkaasa laguba sabro iyo umuurahaas iyo xaalada hore ay ahaan jirtay dee saxaabadii hore ay kuba noolaayeen iyo umuurahaas way nooguba sugayn baabun laa tadkuluu masaakina aladiina dalamuu anfusahum ilaa an takunuu baakina waa xadiidka inoo soo socday lafdigii matigana tarjamadaasi ay taallaa xagga sharaxa tarjamada taallaa waxa weeye baabunahyi can اdukhuuli calaa ahli اlxijri ilaa man yadkhulu baakiyan waa nahyintii la yskaba nahiyayey xijriga waa diyaartii reer samuud ee in la galo ama ahl alxijri in loo galo ruux ooyiya mooyaane ama iyada tarjamadan matniga inoo taalla ee waa xadiidkii insha allahu tacaala xadiidka markaan gaadhnaan laqbay doonaa ee waxa weeyaanun bal meelihii dad daalimiina ay deganaayeen dulmigood iyo kufrigoodu batay markaa la halaagay ee dulmigood iyo kufrigoodii loo halaagay meelaha caynkaasa haddii la marayo haddii la gelayo in ruuxu isagoo khaafilah aan ka warhayn wixii iyaga asiibay iyo waxay tan kuba muteen taa aan kuba fikirahayn inuu galo taas bay tahay nahyintan iyo waxa baabka inoogaba imanaya in laysu diidayo waayo iyagaba kaflo iyo icraab ay xaqii ka jeesteen bay tani kuba mud ayay ku muteen ruuxa bal markaa isagoo dee umuuraha aan uba fiirsan dadkaa la cadaabayo ama la halaagay meeshoodii isagoo jooga aan uba fiirsanna kolley isaga naftiisa kafla ku sugan aan aamin loogaba ahayn inay waxyaalo gaadhaan oo ama si un laguba ciqaabo haddaba ruuxu hadduu meelaha marka uu marayo ama uu galo inuu fikiro ku cibro qaato datan uu bal matalan umuuraha iyaga helayo waxyaalaha caynkaasana uu bal ka fikirayu ka ooyo taas bay tahay talaba faraya haddaanay xalalta ahayna meeshii inaanu gelinba oon meeshii loo tegin de dalxiis iyo daawasho iyo bal aahaarta dadkaa hore eh ka matalan taas iyadoo la daadaawanayo bal iyagii lagu ammaaniyo dee quwadoodiiyo bal matalan farshaxankoodii waxyaala caynkaasa umuuro kale loo jeclaysanayo iyadoo umuurahan kale dhacay lama iloobo bal taas baa adigu nahyiga baabkiisu yahay ama baabkan maqsuudkiisu uu noqonaya xadaثna yaحya بن أyuba وqtaybaة بن سacيidi وعaliي بن xujri جamيعا عan ismaaعiila qal بن أyuba xadaثna ismaaعiil بن jaعfari qala aخbaranii cabdالlahi بن dinaari أnahu samica cabdالlahi بn cmara yquul qala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahi wuxuu yihi لأصxaabi الxijr xijriga asxaabtiisii iyagu ku yihi maaha ee waa fii shani asxaabi اlxijri isagoo xijriguna waa meeshii de ay degi jireen reer thamuud ay degi jireen qoomkii nebi saalex ee la halaagay halkaa shanigood isagoo kaba hadlaya weeye kuwaa kaba hadlaya cidda uu la hadlayaana waa asxaabtiisii laba socotay waana markii rasuulka ilaahay sanadii sagaalaad ee hijrada tabuku kusii socday meeshuna dee ilaa imakadan meel la yaqaano weeye rasuulka ilaahay waa maray ilaa imakadanna aahaartoodii way jirtaayo waa madiine waqooyigeeda intaa shaam iyo xijaas uba dhexaysa haddaba qoomkaas baa wuxuu ku yidhi saxaabadii isagoo kuwa kalaba hadlaya laa tadkhuluu ha u gelina dariiqoodii baanay ahayde calaa haaulaa'i alqowmi qowmkan almucadabiina la cadaabayo ilaa an takuunuu inaad noqotaan mooyaane baakiina kuwa ooyaya kuwa wixii iyagu bal matalan helay iyo bal ama kufrigii ay tan ku muteen iyo ciqaabtan iyo waxaan kaba fikirayo markaa ooyaya fain lam takunuu haddaydaan ahaanin baakiina kuwa ooyaya falaa tadkhulu calayhim ha gelinaba oo meeshoodii ha dhex marina an yusiibakum waa khashyata an yusiibakum inuu idin asiibo ka cabsinteed iyo ka baqadkeed mithlu maa asaabahum wixii iyaga asiibay wax laba mid ah bal xadiidku kolley duruq kaleu leeyahay waa dariiq kale xadiid kale oo aada isagu ibnu cumar warinayaana waa inoo soo socdaayo bal matalan raqab kale looka ka dambeeya ee waan sii raacin doonaa axaadiidan wuxuu hi muslim xadaanii xarmalatu bnu yaxya qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii yunusu can ibni shihaabin walxaal huwa yadkuru lxijra ibnu shihaab isagoo sheegaya xijri waa diyaaru thamuud masaakina thamuudin waa alxijra bay bedel ka tahay reer thamuud meeshay degi jireen ayuu qaala wuxuu yidhi ibnu shihaab iska qadare qaaladaasoo qaala saalimun waayo saalim buu kaba warinaya in ibnu shihaab baa wuxuu yidhi isagoo xijrigaa hadal qaaday oo iyaga sheegaya kaa qaala saalimu bnu cabdillaahi baa yidhi ina cabdallaahi bna cumara qaala wuxuu yidhi mararna waanu maray maca rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa cala alxijir xijrigii ayaan maray waa halkaa reer thamuud degayeen faqaala lanaa rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu nagu yidhi laa tadkhuluu ha gelina masaakina aladiina kuwii guryahooda dalamuu dulmiyey anfusahum nafahooda dulmiyey dee kufri iyo beenin ilaahay beeniyeen oo rasuulkoodii beeniyeen oo bal wixii iyagu markii hore ikhtiraaxdeen iyagaa dalbaday inuu hal dee weliba ay tilmaanteen ay sifaysteen uu dhagax uga soo saaro nebi saalex bay kuba yidhaaheen ilaahay buu baryo hashii oo sifadii iyo tilmaantiilaa usoo baxday waaba taa halkaas dee lakum shirbun walaha shirbu yowmin macluum iyagiina waxa weeyaan in waxay noqotay in loo qaybiyo dee maalinna ceelka ay ku soo aroorto maalinna iyagu ceelka ay kuba arooraan iyagu maalinteeda la cid kale biyo kama heli jirin iyadaa wada cabaysa laakiin intii ay cabtay in laego caanay kama helayeenoo caano wada gaadha nicmadaasay haddana iyagoo ikhtiraaxoodii ahayd oo malaa waxyaalana ay dadna kama rumeeyeen ayaa intoodii badnayd ay beeniyeen oo markii dambena dee fakadabuha fakadabuhu facaqaruuha waa kuwii dilay ilaahayna subxaana wa tacaala ba cadaabkiiba lagama raajina saddex xusho ayuunbaaba loo qabtay oo saddex xusho dabadeedna cadaabkii ayuunbaaba kuba yimi halkoodiina waa lagu halaagay halkii bay ku wada dhinteen haddaba qoomka caynkaasa ee dulmiyey oo naftoodii bay dulmiyeen oo ceraadkaa dee iimaankii takdiibkaas bal wixii ay iqtiraaxdeen oo ay haddana kaba kufriyeen oo kale iman aanay laba iman taa kuba dulmiyey guryahooda hagelina ilaa an takuunu baakinan xadaran waa digtooni akaba digtoontii an yusiibakum inuu idi asiibo milu maa asaabahum wixii asiibay wax laba mid ah taas inuu aadi asiibo uma zajara rasuulka ilaahina meeshu waa dariiqoodii waanay soo mareen tabukna waa lagu sii socday uma zajara ay zajara naaqatahu rasuulka ilahi hashiisii wuu sajriyey oo waxa weeyaan de waa si ay u degdegto fa asraca waa dedejiyey hashiisii oo macnaa aayarba ma socon aad buu u eriyey hashi xataa khallafahaa ilaa uu diyaartii reer thamuud gadaashiisa mariyey oo uu dhaafay oo uu gudbay bal taaba wey xadiidka inoo dambeeyaana waa kan xadaثnي الحكم بن موسى أbو صالح قال xadaثna شعيب بن إسحاq قال أخبرna عubayd اللhi عن نافع عن عبد اللhi بن عمر أخبره أن الناaسa dadku نزلوا oo عبد اللhi بن عمر baa ناaفع u waramo wuxuu ugu waramay أن الناaسa dadki waa dadkii صaxaabadii aad iyo aad u badnayd maalinta ayaa نزلو way degeen maعa رasuul اللahi صلى الله عليه وسلم على الحجر e dadku way badnaayeen meeshiina waa lasoo gaadhay waa dariiqoodii xijrigii ayay degeen xijrigii waa maxay waa ardi thamuuda reer thamuud dhulkoodii fastaqow way dhaansadeenoo min aabaarihaa mala ceelashii oo meeshaa biyo leh ayay ceelasheedii bay ka dhaansadeen wacajanuu waanay dee cajiimeenoo bihi waa bima alcajiin cajiinka oo dee dadku kimistoodii iyo wixii khubsigii ama taxiinkoodii iyo ayay sidaan marka cajiinkii ay doonayeen inay dubtaan oo dee moofooyinkii iyo wixii ay dubanayeen ay kuba dubtaan ayay ku qoyseen ay ku cajiimeen waata fa amarahum rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu amray an yuhariiquu inay daadiyaan mastaqow wixii biyey kasoo dhaansadeen halkaas wayaclifuu wixii cajiinkiina ay calfiyaan oo alibila geela waa gaadiidkii ay wateen alcajiina wixii cajiinkaa oo ay cajiimeen ee dee biyahani uu gaadhay inaanay iyagu cuninay geeloodaa siiyeen ay wataan wa amarahum wuxuu rasuulka ilaahay amray an yastaquu inay ka dhaansadaan min albi'ri ceelkii aladi allatii ceelkaas oo kaanad ay ahayd tariduhaa mid ku soo aroorta annaaqatu waa ceelkii ay hashu kaba cabi jirtay kaas inay kaba dhaansadaan taas buu amray balin kolley xadiidka dariiq yaru baa inoo hadhay dee maqsuudkiisuna waa inoo cad yahay ee bal waxaan leenahay aathaartu way jiraan qolooyinkan madiina malaa way arkeen oo kale idinku miyaa tagteen meesha ma laydin geey way idinka dheere lakiin kolkol waxaan oodaya in la yidhaah waa ardayda iya waa la geyn jiray beriye qaarkooda inama gelin adigu bal markaa waqooyiga madiine bal meeshii dee diyaartii way jirtaa dadkaa waaweyn oo dee dhulkana buuraha aqala ka dhigtay bay ahaayeen oo in watanxituna aljibaala buyuutan oo dee waa aathaar aan guurin weli ayaaba jirta rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kole dee dad la halaagay ahaayeen isagoo u diidaya dadkii muslimiinta ama saxaabadii inay waqtigaas ay noqdaan uun aathaarta iyo raadka ay arkayaan uun niman daadaawada iyagoon ka fikirin dadkii halkan degi jiray iyo say ahaayeen iyo wixii helay iyo sababtii ay ku markaa waxaas ay kula muteen isagoo taa u diidaya ayuu u diidayba inay galaan hadday gelayaanna inay noqdaan umuurahaas oo dhan kuwa u fiirfiirsanaya wasakantum fii masaakin aladiina dalamuu anfusahum watabayana lakum kayfa facalnaa bihim wadarabnaa lakum lamhaala taasoo kale egsoorata waa iyadoo ilaahay dadkii dee waxa weeyaan buu leeyahy waxaad degteen dadkaa hore ee dulmiyey nafahoodii meelahoodii baad degteen waa aragteen oo way idin muuqateen waxyaalihii aan kuba samaynay amhaal iyo taasna waa nacday haddana ujeedada dad waa toobayo umuuraha ku cibro qaadanayo kuwaan soomaya ma tihin waa dee kaflo haddaba marka arrinku waxa weeye xadiidka inooguma sugan bal boorin la iskuma boorinayo marka dadkii daalimiinta ahaa iyo meelihii cadaab kaba dhacay ama hla kaba dhacay la marayo in dee ruuxu umuurahaas oo dhan xusuusnaado ciqaabka ilaahay iyo wixii uu kuba imanayay iyo dadkan waxay laba kulmeen iyo ruuxii dariiqooda maraa inuu isaguna dee taas halis u yahay aamin aanu kaba ahayn umuuraha uba fiirsado bal taas baa iyada xadiidka inooguba sugan dee arrinta kale jirta inaan meeshii lagu nagaano meel dee dalxiis loo tago daawasho iyo la qasqaslo laysku tasaswiro arrinku kaas ma aha waa meel laysku halaagay oo qoom laguma halaagay hadduu ruuxu ku cibro qaadanayana xataa xabaalaha dee markaan siyaarina waa cibrada si aakhira aynoo xusuustaa laynoo wax weeyaan laynooguba jidayo waa tan hadday umuuraha uu ku xusuusanayo kuba cibro qaadanayo bal ciqaabka ilaahay iyo cadaabkiisa iyo waxa daalimiinta sugaya taasi uu u waantoobo sax bay noqon haddii laakiin si kale loo galo dee waaba tan uu rasuulka ilaahay saxaabadiisa uba diidayuu lahaa khashyata an yusiibakum mil ma asaabahum taas baaba dadku ay halisba uba yihiin waxaa kaloo xadiidka inooguma sugan bal haddii xataa la dhex marayo in aan caadi loo soconay si hore loo dhaafo la dedejiyo de waaba tan waxaa jirtay rasuulka ilaahayna way kaba sugan tahay way kaba dhacday xajkii dee imika waxa laga yaaba ataartiba in iskaba baabaado wixi ay iskuma joogsadeen musdalifo iyo mino iyo dhammaan ay iskuma joogsadeen waadi baa jirtay waadi muxasir la yidhaaho dee waktiyada calaama ayuu lahaa dee bidaayadiisa iyo dhammaadkiisa dee waadi ahaan iyo dooxaan imaka ubaba muuqdo muxasirna waxaaba loo yidhaha la yidhi dee waa fiilo asxaabilfiil baa halkaa fadhiistay oo halku kaba dhaqaaqi waayo waana halkii halaaga uguba yimo iyagaa laguma halaagay oo kale markaas taasoo kaleba waxaa iyadana jidaysan intaas waana dee waa qadra ramyati xajar oo in weynba maaha in hagaag tallaabadii loo dedejiyo ama dhaqsa loo dhaafo oo kale waa cilladan imaka halkan aan ku hayno mid laba mida weeye oo de rasuulka ilaahayna inuu dee halkaa raaxiladiisii dedejiyey waana si ay saxaabada iyo dee taasi yeeli jireen marka meelaha caynkaasa waxaa la rabaa waa muraaqabo horta ruuxu qalbiga umuurahan uu kuba hayo bukaan iyo ohintan rasuulka ilaahay noo sheegay bal haddii aanu kari hayno dee iskaba ohiyo iyo cabsi inay meesha timaado muhimku waxa weeyaan ictibaar aflo isagoo waxaan kaba kaafila ama wax kale dee qalbigiisa ay kuba jirto qaradkiisa meesha u yimi wax kale ay tahay inaan meelaha caynkaasa la marin taas baa maalan axaadiisa ay noo tahay ama iyada halkan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh biyahoodii iyagu isticmaali jireen waa dee meelaha la kuba dhacay waa meelo lacnade ay kuba dhacday biyaha naftoodii buu diiday rasuulka ilaahay wuxuu laakiin amre wixii iyaga cajiibkii iyo waxyaalaha caynkaasi lagu qooyay in dawaabtii la siiyo ama geelii laba siiyo taasna waxaa iyada xadiidka inooguba sugan oo kale de waa xukumkii haddii imaka waxay nijaasoobaan raashin baa nijaasi ku dhacday aan laga nadiifin karahayn oo kale xoolii waa loo dhigi karaa oo lama odhanayo kol ada inagiiba aan in cunahayn oo kale waa tan baktigii xataa dee aydiya wixii waa loo dhigi karaa gees kalena wixii nijaasa kuba dhacay ee aan la nadiifin karahayn dadkana markii hore dacaamkooda ahaa dee xayawaankii baa loo dhigayaayo waa la siinayaayo taasi waana san rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh halkan amreyo macnaa waxa weeye waa xukunkii nijaasta oo kale waa ba- ma ani markuu noqday ma ah dadka caynkaasa biyahoodii waa tan ama iyada ay de malaa markaasna waa la garanayay ceelkii iyadoo ay kusoo aroori jirtay ay kaba cabi jirtay dee ceelkan dadka daalimiinta ceelkoodii muu ahayne iyada taa rasuulka ilaahi uu fasaxay salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo macnahana ay leeyihin mujaanabatu ahaari daalimiinba dadka daalimiinta ahaartoodii oo laga dheeraado lagaba fogaado halkan dadka saalixiinta ahaartoodii kolley dee ictibaar meelawa yeelanaysaa sia halkan oo kaleba eh taas baa waxa weeye ayaa iyadana xadiidkeena uguba sugan وxadثna isحاq بن muسى اأنصاaري qال xadثna نaص بن عyاaض qال xadثnي عubayd اللhi بhda الاسناaد مثله غayr أنه qاl wuxuu yihi فاstaqw min بiariha واعtajanوu bh waa lafdigii un ee istaqw min بiariha markii horena waa ta aynu lafdigeenu soo aragnay muxuu ahaa fاstaqw way jirtee min abaariha min biariha waa laba jamcun oo kelimada بr waana lafdi la ta'niisiyo ayaa markuu jamcu qilo yahayna asalkiisa hore waa abaar ee qalbi dhacay daraaddeed bay abaar u noqotay waa afcaal waa jamcu qilihii markuu jamcu kahiro yahayna biaar ayay tahay waa jamcu kahirhiisii marka waa laba kelimo ama laba jamcoy kelimada bir ay leedahay sabaa dee labada riwaaye ay ku kala yimaadeenun macnuu waa mid keliya halkaa wacajanuu bihina ayuunbaa dee iftacala wactajanuu bihi macnuhuna isma bedelayo bal taa weeye ficilkaa hore an yuhariiquuna kollay malaa marar horanoo waynu soo marnay waa ficil iska yar qariiba marka laegaa luqada carbeedoo asalka hore de haddii la yidhaaha imika raaqalmaa-u biyo way daatee buu noqono araaqana imika waa hamsadoo la tadciifiyo araaqahu yuriiquhu waa daadiyey bal matalan haddaba markaa ficilku isagoo asalkiisao araaqo ahaa ayaa waxaa dhacdo kolkol halkii hamsada ha in la keeno halkii hamsada markaa lagu bedelo ho haraaqa ay noqoto in markay haraaqa tahay malaa waxaa dee asalku noqon lahaa sida daxrajoo kaleo haryaqabay ahaan laydeen laakiin sidii araaqo oo kalea loola tacaamulayo taas baa markaa keentay asalkaa kale iyadoo la milicsanayo inay halkan waxaa yidhaha in yuhriqu in laba yidhaaho hadana la reebo ra-dana la kasriye waa asalkan kale ah haryaqa inuu asalku ahaa ayaa xarakadan hamzada sida daxrajaba yudaxrijo waayo me xarakadan hada taas baa keentay bal waxaan leeyahay waa ficil kolkolna hamzadii iyo hadii ay israaciyaan iyadoo labadooda ay kala bedel ahaayeen oo dee iska yar gariib ah macnuu se macnuu waa tahayn oo waa xagga dabdiga iyo lafdiga iyo xarakadiisi macnuu dee waa macnahaan sheegno waa daadintii la daadinayo wa baab lixsaani ila alarmalati wاlmiskiini walyatiim samafalkii loo samafalayey haweeneydii armaladii waa haweeneyda aan nin lahayn ama guur hore ha soo marto oo waxa weeyaan dee ha soo marto hore ha u guursato ama yaana guursanba barhkood ba armalada ka dhiga tii ninkeedu ama ha ka dhinto ama ay kala tegeen taas bay armalada ku khaas yeelaan bal waa haweeneydii dee aan xoolana haysan faqiirna ah xaaladu taa ay tahay hadday nin lahayd ou kaba dhintay ama uu faaruqay isagu masruufi jire dee masruufkiina waa kaba go-ay haweeneyda caynkaasa ixsaankii loo ixsaanfalayey walmiskiin iyo kii baahnaa ee isagu miskiinkii kolley miskiin iyo faqiir kol hadday kala harsan yihiin macno keliya un bay wada yeelanayaan oo kii aan waxba haysan wax alla wuxuu haystaaba jireen ama waxa uu haystaa aanu kuma filayn imika lafdigan uu inoogu wada dhacaya haddii dee marka ay wada socdaan masaakiin iyo fuqara iyo deesan aayadii zakada oo kale markaas baa la kala farqiya ha yidhaahba ida ijtamaca iftaraqa waida iftaraqa ijtamaca ujeedadu hadday kulmaan oo labadooda ay wada socdaan way kala tegayaan manaa laba macnoy kala yeelanayaan bal dee kooda in sii liita ama miskiinka laga dhigo waa isku khilaafsanyahin ama faqiirka lagaba dhigo oo haddaan kee sii liita faqiir kaba dhigna faqiirkuna waa kii aan waxba haysan wax alla wax kifaayadiisii meel un kagaba dhaca miskiinkina waxba haystaaye laakiin dee kifaayadiisii baana uba gaadhahayn kolkolla waa la cagsiya haddii laakiin midkood la sheego kii kale waa soo gelaya uno idaftaraqa wasay dee islaamkiiyo iimaankao markay wada socdaan laba macnoo kala duwan baa lagu fasiraa laakiin haddii dee ay keli yihiin islaamkii hagaagsanaana iimaankiibuu kulansanaya iimaankii hagaagsanaana islaamkii waa kulansanaya markan ay wada socdaan sida xadiidkii jibriil oo kale ayaa dee midna acmaashan daahirkaa lagu fasira midna wixii ictiqaad iyo tasdiiq iyo laguma fasira haddaba in miskiin walyatiim iyo kii agoontay xadaثna cabdالlahi بn mslmta bn qanabim qala xadaثna maliku can hawr bn زaydi can abi اlkayث horeyn abilkayث mawla cabdالlahi bn muطiic magaciisana salim la yidhaho waynu soo mare can abi hurayrata can الnabiyi slى الlahu عalيه waslm qaala anahu qaal asaci kasbay adigu shaqaynaya ee manaa dee waa saciyaya waa u shaqaynaya waxbuu u kasbaya calى اlarmalati waa haweeneyda aan dee armalada aan nin lahaynba cid markaa dee waxay haysatay aanu jirin walmiskiini kii miskiinka ahaa ka asaaci macnaa waa halkaasibuu lahuma ka iyaga u shaqaynaya oo markaasoo dee alcaamilu limuunatihima waa iyaga kharajkoodii hawshoodiibaabuu dee u saciyaya u soconaya u tegaya u imanaya aduu dee u tasarufaya u saciyaya kalmujaahidi wuxuu la mid yahay kii jihaadayey fii sabiili llahi sabiilka ilaahay kuwa jihaadayey kaas buu laba mid yahay oo ruuxa dee badankiisii isagu iyo naftiisii huray ee ilaahay mardaadkiisa iyo daacadiisa uba huray ayaa kan maalkiisii iyo isaguna waqtigiisii huraye dadka caynkaasa nafaqayntood iyo markaa iyaga dee masruufkooda isagu naftiisi maalkiisii u huraya ayuu laba mid noqonaya daaca kuuf jira waa daacadaas dee ajriga badan leh isagoon isaga dagaal iyo dil la dila iyo dhaawac la dhaawaca iyo dee inuu bal matalan dhib kale oo waxa weeyaan uu maro dee jihaadkii isagoo laba kulmin ayuu ajrigan kuba helayaa tan weeyaano kalmujaahidi fii sabiil lah wa axsibu waxaan u malaynayaa qaala inuu yidhi kolley qaailka hadalkan lihi waa cabdullaahi bnu maslamata bni qacnab weeye waayo riwaayada bukhaari bay taasi inoogu sugan tahay bukhaari oo xadiidka la wadaagsaday bay riwaayadiisa taasi ku sugnayd shakigu waa xaggiisa qaala markaa waxaan ka dhigaynaa faacilkeedana imaam maalik isagaa imaam maalik kaba warinaye waaxsibu waxaan u malaynayaa qaala imaam maalik inuu yihi isagoo xadiidkii marfuuca ay la socoto de waa riwaayadiisii wakalqaa'imi ruuxa isagu dee habeenkii salaad u taagan oo laa yafturu aan wahsanayn ka joogsanahaynba salaadaasoo ka fadhiisanahay wakasaa'imi ayuu la mid yahay oo ka saa'imi ku isagu sooman maalintiisoo laa yuftiru aan afurahaynba bal markaa taas buu aan afurayn macnuu waxa weeyaan un horta fadli aada iyo aada u weyn baa halkan inooguba sugan oo ah cidda bal matalan dadka caynkana oo masaakiintii iyo araamishii iyo dadka caynkaasa u sacyeysee u dadaalaysa bal iyaga waxtarkoodii iyo dhaqaalayntoodii dee fadligan aada iyo aada u weynay leeyihiinba oo jihaadkii mashaqada badnaa ee dhimashada lahaa ee dhaawaca ahaa ayaaba ruux iyo ruuxa maalin oo dhan sooman ama habeen oo dhanna salaad u taagan ayaa isagoo dee maalintiisii iska afuran habeenkiisii iskaba seexanaya dee isagoo waajibaadkiisii kala ilaaliyey ayaabuu la mid noqonayaa oo ajriga mustamirkee daa'imka waa xagga daymuumada camalka ama ajrigani inuu u daa'imayo imaamka ibnu badaal raggii bukhaari sharxay dee qolooyinkii uguba horreeyey haddee khadaabiyabaa kaba horreeye ayaa wuxuu idhahaa sharxiisna waa madbuuc maanta ruuxa kaba caajisay can iljihaadi fii sabiil illahi wa can qiyaami leil wa siyaami nahaar ruuxa isaga kari waayey buu leeyahy jihaad fii sabiil illahi ku jihaado iyo inuu habeenkii dee uu salaad uba kaco iyo inuu maalintii sooma dee waa isagoo kuwa laazimaya o badsanaya falyacmal bi hada alxadiid xadiidkan ha ku camal falo walyasca cala alaraamili walmasaakiin waxa weeye ha u saciyo oo ha u shaqeeyo oo dee ha ha u taro oo ha anfaco ha nafaqeeyaba dadka araamisha iyo masaakiinta liyuxshara yowma alqiyaamati fii jumlati lmujaahidiina fii sabiili illahi waxa weeye si maalinta qiyaamaha loo soo xashriyo loo soo saaro isagoo almujaahidiina fii sabiili illahi jumladood kaba mida ama ajrigoodii leh duuna an yakhduwa fii dalika khudwa isagoon tallaabo xaggaa u qaadin iyadoo inay jirin tallaabo uu qaaday jihaad ama dirham uu bixiyey ama cadow uu dee kaba naxo la kulankiisa iyo uu laba kulmay ama dee si dee uu si loogu soo xashriyo fii sumrati asaa'imiin alqaa'imiin oo uu darajadoodii gaadho isagoo maalintiisiina iska afurnaa habeenkiisiina iska seexanayay haddana kuwaa darajadoodii uu gaadho bacnaa waxuu leeyahay waa camalkan ee isagiiba mujaahada ubaa u baahan yahay o kees kalena waxaa laga yaabaa ruuxu inuu acmaal badan u adkaysto onu laakiin maalka huritaankiisiiyo infaaqiisii naftiibaa ku dhegan jecel wainahu lixub اlkhayri lashadiid markaasu aada u jeceloo markaa aanu hurin oo ruuxa ay ugaba sahlantahay uga fududahay camal ka adag inuu laba yimaado oo xagga inuu waxbixiyo oo kaleo iyada naftiis dee mujaahaday u baahan tahay iyo taas dee ficliyan iyo tacab iyo waxyaalahana way uba baahanaysaay bal haddaba camalka caynkaasi wuxuu dee la mid noqonayaa jihaadkii iyo siyaamkaa daa'imkaa iyo qiyaamkaa daa'imka waa fadli weyn oo uu leeyahay waxa weeyaan dadka caynkaasa waxtarkoodii uu leeyahay taas buu leeyahay waana hadalkan imaamka kolley qayb baa imaamka hadalkiisii aan kaba tago ka maqnayle xadaثnي زhير بن xرب qال xadaثna إسحاq بن عيسى qال xadaثna mالك عan hwr بن زayd الdyriي waa imika xadiiث kale lakiin sanadka malik iyo inta ka dambaysa waa dadkii hore ee sanad xadiidkii horeba warinayey qaala samictu abalkayثi yuxadiث oo markii hore adiriyi nisbadu inoogu daray hawr ablkayث yuxadiث عan abi hurayrata qaala qaala rasuul الlahi slى الlaه عalيه وsلم kafil اlyatiimi agoonka kafaalo qaadanaya lahu isaga u sugnaaday aw ligayrihi amase kayrkii u sugnaaday waa agoon uu isagu leeyahay ama kayrkii leeyahay ayuu isagu kafaalo qaatay kafaalo qaadka halkana waa wixii dee umuurtiise uba baahnaaye ama nafaqo iyo kiswo iyo tarbiye iyo wixii bal taase dee isagu markaas uba baahnaa ayuu u qumayba ana aniga iyo wahuwa isagu ka haatayni fi ljanna sa labadaa farood ayaanu jannada ku nahay labadaa farood waxba uma dhexeeyaan dee markaa isagiina rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh isaga cid u dhexaynaysa markaa ma jirto waa ashaara maalikun maalik wuxuu ishaaray biاsababati walusa waa sabaabada waa fartan musabbixadana laba idhaa iyo fardhaxadii riwaayaadka qaarkood inuu yar kala kaxeeyey baa kuma sugnayd oo dee tafaawudka labada derajo weeyaane bal adigu waa fadli aada iyo aada u weyn oo aniyo isagu saasaanu jannadii kuba nahay taas buu yidhi waa fadli aada iyo aada u weyn oo kafaarada yatiimka xagga marka la eego rasuulka ilaahay qowlkiisa uu yihi lahu aw ligayri lahuda waxay kuba fasireen kolleyna waa sida sharaxa kuba sugan oo an suuriyaadkii ah markuu soo naqliyo kuba fasiro waaba ruuxii dee qaraabadiisii weeye dadkii ugu dhowaa weeye awowgiisiibaa kafaalo qaatay hooyadii baaba kafaalo qaatay markii dee aabi aabbihii uu dhintay ayay iyadu caroorteedii korinaysaa oo kafaalo qaadanaysaa kolley fadli badanna taas way leedahayba xadiid abi daa-uud iyo ay wariyeenba rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ana wamra'atu safcaau lkhadayn kaatayni fi ljanna ani iyo haweenay labadeedna dhabood dhaban ay madoobaadeen oo taasoo kale ay bedelmeen dee waa juhdig iyo rafaadki iyo hawshii jannadaan saa kubanma markaasaa muxuu ku fasiray rasuulka ilaahay imra'atu daatu mansibin wajamaalin inta'ayam aamat min zawjiha faxabasat nafsaha calaa yataamaha xataa baanuu aw maatuu aw kamaa qaal waa haweeney waxa weeye mansib iyo jamaal ba lahayd qurux lahayd ninkeedii ayaa dhintay nafteedii bay ku xabaastay may guursan hawl kale dee nafteedii bay waa ciyaalkeeda korintoodii iyo kafaalaqaadkoodii ilaa ay ama kaba dhimanayeen ama ay ka kaaftoomayeen oo kale anagu saasaan janno kuba nahay waa xadiid bal xadiid baa ahaa dee waa isagoo jannadan gelaya markaasaan arkaya haweeney doonaysaba dee anigii laba tartamaysa inay mar ilaba gasho dee waa haweeney sifadeedna tanba ahayd bal taaba weeye haddaba in ruuxan dee waa ama awowgii hooyadii ayaydii walaalkii walaashii adeerkii habaryartii edadii waa dadka caynkaasee qaraabadiisa ayaa waa awo waa awownkoodii kuwaasi waa kafilu yatiimi lahudan ama ligayrii markay noqoto waa ruuxa ajnebiya oon isagu kan aan qaraaba kaba dhaxayn ayaa dee kafaalo qaatay san dee imakaba dad badanoo muxsiniina ay taa sameeyaan bal dee yaani haddaa doono qadarku kuba filaaninbe ee waa ruux adigu ajnebi oo ruuxan ajnebi ka ah ayaa kafaalo qaatay oo kaas weeye kan isagu leey uu leeyahayna waa ka axad qaraabadiisii ka midi uu dee waxa weeyaan gacanta ku hayo korinayo nafaqaynayo taaba wey haddaba aniga iyo kaa isagu kafil yatiim kaatayni fi ljanna kolle xadiidka tay nooguma sugana dee waa fadiilo weyn oo kafaalada yatiimku ay leedahay fadiiladana waxay uxasilaysaa taxsulu liman kafalahu min maali nafsi aw min maali yatiim biwalaayatin sharciya imaam nawi ba hadalkan leh ruux hadduu maalkiisii uu isagu lahaa ka kafaalo qaatay fadiiladana way uxasilaysaa akoonkan baaba xoolo lahaa dee xoolihiisii ma ilaashan karo ma dhaqaalaysan karo gacantu ugu hayaa xoolihiisii isagoon dee hayra waaqin maalahu bimaalih aan xoolihiisa ku ilaashanayn oo dee kuwan kaba sii cunayn oo dee aan kalaba degdegayn intuu sila iyagu kaa qaadanaya laakiin wixiisii u dhaqayo o u dhaqaalaynayo isagiina ka masruufayo ka hagaajinayo ka tarbiyeynaya markay wilaayo sharciya ay taho biwilaayatan sharciya bal maalan ama wasigii haba noqdo deegtan haba noqdo dee kii isagu qaadi uba dhiibay haba noqotee wilaayo sharciya isaga naftiisa uu soo gelayaa buu leeya walow xoolihiisii ay tay dee xoolihiisii haddaan loo dhaqaalayn oon loo dhowrin oon laba ilaalin oon la xafidin isagana xooli bay kaba baaba-ayaan taa naftiisii buu leeyahay kaafilkii uu noqonayaa oo fadligani waa u xasilayaaba bal adigu waxa weeye kollay fadli weyn oo kafaalatul-yatiim ay leedahay ayaa xadiidkan inooguma sugan weeye baabu fadli binaa'i lmasaajidi masaajida dhisitaankeedu fadliga uu leeyahay baabkii weeye kolley xadiid baa inoo imanaya xadiidkuna waa xadiid aynu ku soo maray kitaabu salaad iyo abwaabtii kitaabu lmasaajid aan kuba soo maray waa kaa raqamkan uu leeyahay shan boqol iyo saddex iyo soddon waa xadiid aynu inoo horreeye weeyaanoo dee halkan waa soo celiyey dee muslimna walow markaa ay isagiiyo bukhaari muqaaranaynayaan ay idhaahaan dee isagu axaadiida meel keliya halkii ugu ansabsadaydu buu ku soo arooriyaayo ma soo celceliyo oo kale iyo taasi kolley waa sia aqlabka ahe de waan arkaynaa waa taan kitaabkii aatan dabayaaqan aan joogno axaadiid badanoo kolley malaa boqol ka badanna way noqonaysaa axaadiida uu dee soo celiya isagoo hore usoo sheegay baaba horenoo kuma soo sheegay uu dib usoo celiya taas na waay markaas ilaa boqol iyo ziyaado way noqonaysaaba oo iyaguba ma yaraanaya marka taa la eege lakiin bukhaari maanu jaanibkaa kula mid ahayn wuxuu uhi msلم xadaثnii hاrun بن سacيid بن اأyliy وأحmed بن عيسى qال xadaثna بن وهb qال أخbarnii cمr وهو بن الxاrث أن بكيرا وبكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع كلي بكير يا عاصم وحوي يا عبيد الله وتابعته أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر سواء وحو مقلع عبيد الله الخولاني والشيغي أنه سمع أنه مقلع عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس ذاتك هذا الكودي أكتي fii isaga ay dee isaga iyo waxyaala ay hadhadleen iyagoo dee qoonsanaya umuuro xiina badaa markuu dhisay masjida rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay masjidkiisa uu dhisay macnaha waxaa inoo dambayso riwaayada dambe inooguma dambeeya markaa uu doonay inuu dhiso masjidkii rasuulka ilaahay dadkiibaa batay masjidkii inuu kordhiyuu doonay dhiskiisuna dee wuxuu ahaaba tiirar iyo dusha sarena saqaf waxa waa laamaha nakhiisha oo cadceeda celinaya laakiin xataa biyo aan celinahayn oo kale iyo bal markaa umuuro inuu bedelo gidaarkiisuna lebin buu ahaa inuu waxyaalaha bedelana uu doonay inuu waasiciyo markaasay dadka waxay dooneen in si uu rasuulka ilaahay waqtigiisii ahaa lagu daayo xaaladii uu rasuulka ilahay waqtigiisii alla taataamine haddii la jediyayana kuwii in dib looguma celiyo waa si cumar yeelay cumarba waa tawsicadiis isagaa u horeeyey waa kordhiyey laakiin tiirarkiina jirinihii timirtunbuu kuba celiyey bal adigu wixiina seedii hore lebinkiinbuu kuba celiyey markaa wax kalena lamu imanba isagu laakiin waa kordhiyen ama cuhmaan kolley waa bedelay oo dhagxaan buu kusoo geliyey oo xataa tiirarkii waxay noqdeenba dhagax la qoray baabay noqdeen oo albaabadii saajiyaba adigu waa dee isbedel baa yimi waktigu keena iyo duruufta iyo taas iyo in la kordhiyo oo la waasiciyey dadkiiba haddaba barhkood ay karheen arrinkaas waxay dooneen sidii hore in lagu daayo hadalkiibaa la badiyey waa taas markaasuu cumar cuثmaan hadalkan yidhi cinda qawlinaasi fiihi xiina banaa masjida rasuuli salى اllahu عalayhi wasalam inakum idinku qad akartum waa badiseen hadalkii waa badiseen wainii anigu samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yaqulu xaalu ku qowlayo man banaa masjidan ruuxa masjid dhisa qaala bukayrun xasibtu anahu qaala waxaan u malayn inuu yidhi dee bukayrna caasim can cubaydillahi can cuثmaan waa marfuuciye yabtaqii bihi uu ku dalbayo wajallaahi maha inuu magaca ku doonayo in ha lagugu ammaana uu leeyahay taase ilaahay daraadii buu u dhisay bana allahu lahu ilaahay baa u dhisay milahu mid laba mid ah waa xagga beytnimo dee kolley waa aqal janno ka weynkan ka fiican wax la sbaldhigaba mahe laakiin de waa xagga in beyt laguma magacaabayo o kale milam fi ljanati ama waxa weeyaan oo taas waa in magaca bey beyt ahaanun ama waa qadarkiiyo masaaxadii walo ay kala duwan yihiin oo dee qadra sawd jannada kuma sugan ayaa adduunyo iyo waxaa khayr maalan korkeedaba kaba khayr badan oo hadduu intii uu masjidku sida kan oo kale intaa in leeg uu noqdo buqcadii uu jannada loogaba dhisay beytkan loogaba dhisay dee taako ama in sawd la dhigo oo jannada kuma sugan ayaa adduunyo iyo waxaa korkeeda kuma sugan sida rasuulka ilahi yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kaba khayr badan oo marka kolley waa dee wax aadi laisbaaldhiga ma aha laakiin waa magacii beytkiiyo taas iyo ama qadarkiiba haba noqotee laakiin dee kaasna waa janno kana waa adduunye bana allahu lahu milahu fi ljana wa fii riwaayati haaruna bana allahu lahu beyta aqal baa ilahay u dhisaa fi ljanati jannada dhexdeed xadaثna زuhayr bn xrbi ومxamed بn muثanى kilaaهuma can الضaxaaki qaala بn الmuثanى wuxuu yihi xadaثna الضaxaak بn mkhldi qala aخbarana cabdالxamid بn jaعfari qala xadaثanii abi can maxmud بn labidi ana cثmaana bna cafaana araada binاء اmasjid kollay cid cusub oon arkaa ma jirto daxaakna waa imaamkii abu caasim الnabiy la odhan jiray daxaak ibn makhlad sheekhada bukhaarina ragga ugu waaweyn buu ka mid yahay laakiin muslim sidan oo kale lama kulminoo waasidun buu kagaba wariya cabdilxamid ibnu jacfar iyo aabihi jacfar ibn cabdillahi ibn اlxakam horeyna usoo maray iyagoo saa u kala warinaya maxamuud ibn labidna kolley malaa iimaan iyana ama salaad buu inoogu horeeye waa saxaabi yaroo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mida weeye maxamuud ibn labid oo ansaara ana cuثmaan ibna cafaana araada wuxuu doonay binaa lmasjidi masjidka dhisitaankiis waa masjidkii rasuulka ilaahay inuu waasiciyo dee dhiskiina qurxiyana fakariha الnaasu dalika dadkiiba arrinkaa karhay waaxabu waxay jeclaadeen an yadacuu calaa hay-atih waxay isleeyi waa rasuulka ilaahay ti uu ogaa in si laguma daayo si wax dee mala ama ajriga isbedelaya ama waxyaala ay taasoo kale in hay-adiisi lagu daayay jeclaadeen faqaala wuxuu yihi cuثmaan samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yaqulu man banaa masjida lilahi bana allahu lahu fi ljanati mila xadiidkuna dee si aan sheegayo waa taa in kitaab lmasaajid kusoo maray وxadثna isxaaq بn ibrahim alxandaliyu qaale xadaثna abu bakri اlxanafiyu nuskada ilaa waxaa ku sugan abu bakri اlkhafiyu de waa xanafiy waa dabcada umaa marka aleega xagga khada madbacdooda وcabdالmلك بن الصباح kilaaهma عan cabdالحamid بn جaعفr بhada الاسناad غayra أna في xadiiثihima labada nee dambe waa cabdالmلك iyo waxa weeye abu bakr labadoodaas xadiidkooda waxaa ku sugnaa bana lahu lahu beyta fi ljanna halka markaa horena waxaynu soo aragnay riwaayada haaruun iyadna saasaa kuba sugnayd bana lahu lahu beyta fi ljanna laakiin riwaayadan daxaak ibnu makhlad iyo bal matalan haaruun mooyaane axmed ibnu ciise iyo bal matalan riwaayadooda ayay ahayd bana lahu lahu milahu fi ljanna waana isla macnoon wey baabu sadaqati fi lmasaakiini sadaqadii masaakiinta iyo wax lagu sadaqaysanayay taas buu baabkeedii yahay iyo dee fadliga ay leedahay xadaثna abu bakr بn abi shaybata وزayr بn xrbi wlafd labi bakri qaala xadaثna يزيid بn haaruna qaala xadaثna cabdالعaزiiz بn abi سlmta wa cabdالعaزiiz بn cabdالlahi بn abi سlma almaajisho ninkii la odhanayay aynu dee mar kala duwan soo aragnay can wahb بni kaysan can cubayd bni cmayrin اlayثiy can abi hurayrata wahb بn kaysan waa taabici طabqadii afraad ah cubayd bn cumeerna waa taabici ka weynbo waxaa laba yidhaha rasuulka ilaahi waqtigiisiibuu dhashay nin wuxuu ahaa nin caabid ah oo waa cidkii reer makaba ahaa bal ibna cumar ba majliskiisa uu dadka kuba wacdiyayo qaasa ahli maka ayuu fadhiisan jirayba xaadiri jireen can abi hurayrata can nabiyi sala اllahu alayh wasalam qaala anahu qaal bayna waqti rajulunin bifalaatin meel cidla ah oo min alardi dhulka kamida uu ku suganya waa dhul saxra ah meel aan cidi degenayn ayuu marayay ayaa fasamica wuxuu maqlay sawtan dhawaaq iyo sawt fii saxaabati daruur ka sarraysay korkeeda ayuu dhexdeeda kaba maqlay macnaa haatif iyo cid hadlaysa waa sawt buu ka maqlay waa daruur dushiisa ah ayuu dhawaaq ka maqlay qaa'ilan sawtkaasoo ku qawlaya isqi xadiiqata fulaanin hebel magaciisana waa la magacaabay oo magac baa loo sheegay waa ninkii hebele beertiisa waraabi daruurtii baa laga dhex leeyahay daruurtii baa la amraya oo lagu yidhi waxaad waraabisaa hebel bustaankiisa ama beertiisa ninkiina waa maqlaya dhawaaqan fatanaxa waa qastay oo dalika saxaabu daruurtii unbaaba imaka tanaxa sheekhaha wuxuu kuba fasiraya waa imaam nawowi raximahullah tanaxaytu shaya intaxaytu naxawtu waa idaa qasatahu macnaa qasadahu oo wuxuu leeyahy cilmigan naxwada la yidhaha cilmu naxw saas baa looguma magacaabay qasadkaas oo liannahu qasdu kalaami alcarab waa dariiqii kalaamka carbeed weeye bal haddaba waxa weeye buurtii daruurtii unbaa leexatay oo faafraqa saxaabkii wuxuu ku shubay maa'ahu biyihiisii fii xaratin xaradu waa dhulkan shiilmadowda ama dhulkan dee dhagxaanta madoobey ay korkiisa kuba sugayiin macnaa dhul dee adigu markaa dhagxaana lahaa noocaasa ayuu ku da-ay daruurtii baa ku da-day biyihiiba halkaa ku wada dhacay may baahin biyihii may baahine meer keliya ayuunbaabay biyihii ama in kooban oo kollay ee waa meel ay biyuhu kasoo rogmadaan saaqiyado ama dee iliilado iyo ama gacan dee soo qaadaya iyo masaa'il meelaha biyuhu ay maraan ee dee markaa meel taagaba ee waxa biyuhu ay kaba yimaadaan ama buur haba noqota ay biyuhu soo maraanna meesha ayay dee ay haydba haddaba meel xarro ah ayay biyaheedii ku wada shubtay fa idaa waaba sharjatun sharjadu waa masaa'il albiya waa meelahan ay biyuhu maraan ee godan waa meel biyo mareen oo min tilka shiraaji meesha biyo meelo kaleo biyo mareenna way ahayd oo dee meesha malaa yar buurba ahayd haddaba meel biyo mareen ah oo biyuhu ay maraan oo godan oo shiraajtii xaradaa kaba imanaysay kaba mida ayuunbaaba qad istawcabad dhammaysatay dalika almaa kulla biyihii oo dhami meel bay wada mareen macnaa biyihii uu maqlayay daruurta uu ka maqlay beerta hebel waraabi meel baa daruurtii ay kuba da-do biyaheeda ay kuba dhaceen waa meel biyuhu ay kasoo rogmadaan markaa meel biyo mareena oo godan oo shiraajtii meelaha ku sugnayd ka mida meelihii kala maymarina ayuunbay biyihii wada mareen ninkiina dhawaaqi iyo magacii waa hayaa fatatabaca almaa ninkii ayaa wuxuu dabagalay biyihii bal halkuu ku dambaynayaan biyahani fa idaa rajulun biyihii basho sharjigan ama shara sharjiga sharjadani iyo meeshan biyaha ay dee godana ay biyuhu maraan ama ilada biyuhu ay marayaan beerta nin uu maqlay ee ninkaa la yidhi beertiisa waraabi bay gelayaanba wuxuun baabu arkay faida rajulu waaba nin qaa'imun taagan fii xadiiqatii beertiisa dhexdeedii taaganoo yuxawilu warwareejinayo duduwaya almaa biya bimisxatihi biyihii yimi ee dee soo galay beertiisii ayuu meelihii dee waxa weyan ama dhirtu ku taale ama ay wax ka baxayeen ama wax ku shineeye ayuu u duduwayeybo misxaadna waa mijrafada un waa almijrafa taas weeye weliba xadiid marka ay tahay iyo haddaba misxaadiisii ayuu kuba dayay laftigan mijrafana waa carabi ba hadda eeg haddii la idhaha marka saxaahu yasxuuhu ama yasxaahu oo kale macnaa qasharahu wey waa dhoobadii iyo wixiiyo markuu rogo ee uu saa u kaxeeyo taas baa ficilkan laba isticmaala jarafahuna imaka haddii la yidhaha jarafahu sayl daadkii baan qaaday weyo lafdigan mijrafa waa ismu-aale waa tii wax lagu qaadayey ama lagu rogayey mijrafa ta waana kelimo carbeed weeyaan mijrafa waa kelimo carbeed dee majrafada waan inagu bedelay uno laakiin lafdigeeda saxani luqa ahaanna waa mijrafay noqonaysaa ismu-aalo haddaba markaasoo ninku misxaadkiisii ayuu biyihiisiibu kolbo duduwayaa dee markaa u duduwayaa dhinacyadii beertiisa faqaala lahu ninkii baa wuxuu ku yihi waa ninkii sawdka maqlay yaa cabdallahi dee waa wasfi ruux kastaba qaaimka waa addoonkii ilaahayow maha magaciisii inuuguba yeedhayo laakiin dee waa magaca dad oo dhama kaba dhaya addoonkii ilaahayow masmuka magacaa magacaagu muxuu yihi qaala wuxuu yihi markaa ninkii fulaanun hebel waa lilismi waxa weeyaan un waa ismigii de waxa weeye daakiran lilismi ama muwaafiqan lilismi saasuu yihi isagoo waafaqsan magacan uu sheegay lilismi magacii aladii magacaasoo samica fi saxaabati uu daruurta ka maqlay magacii uu daruurta ka maqlay ninkan dee beertiisa iyo san ah in karaamay u tahay oo dee karaamaadkii awliyada weeye bal maalan magacii uu ka maqlay daruurta ayuu magaciisana yahayba faqaala lahu wuxuu ku yihi ninkii beerta lahaabaa odhanaya ya cabdallahi isaguna waa wasfigiisii lima tasalunii can ismi maxaad magacayga ii weydiineysaa oo waxaanaad magacayga ii weydiinaysaa muxuu yahay faqaala ninkii baa wuxuu yihi inii anigu samictu waxaan maqlay sawtan sawt baan maqlay fi saxaabi daruurtan ka maqlay aladii saxaabka oo haadaa mahu daruurtan ama saxaabkan biyihiisu ay kan yihiin waa daruurta dee waxa weeyaan ama daruurtii biyaheedu ay kuwan ahaayeen ayaan ka maqlay dhexdiisa sawt leh yaquulu ku qawlaya isqi xadiiqata fulanin lismika muwaafiqan lismika adoo magacan aada sheegaysa waafaqsan marka arrintaadu arrin cajiiba waa arrin weyn eh famaa tasnacu fiiha dee waxa weeyaan waa maxaad ku samaysaa oo beertaada waxaa kaaga soo baxa maxaad ku samaysaa macnaa waxaan maqlay oon daruurta ka maqlay iyadoo laleeyahay isqi xadiiqata fulan magacuna magacaaga buu ahaaba daruurtiina meel bay ku wada da-day waa kaa biyaheeda ay beertaadii soo galeene maxaad ku samaysaa beertaadan aad ku fashaa waxa kaaga soo baxa qaala wuxuu yihi markaa amaa id qulta hada kol haddaad tidhi sidaas fa ini anigu anduru waan eegayaayo waxaan eegaa ilaa maa yakhruju minha waxa kasoo baxa waan ka shaqeeyaa beera markaa wixii kasoo baxayay fatasadaqu bihuluthi saddex meelood meel ahaan masaakiinta iyo dadkaa baahan ayaan siiyaa iyo kaa saa'ilkaa iyo ki ibnu sabiil sa inoo dambaysa wa akulu waan cunaa ana aniga iyo wa ciyaalihii dadkan aan anigu ciyaalkayguna huluthan saddex meelood meel ahaan ayaa dee ilaa inta waqtiga waqtigiisu gaadhayo oo waxay cunayeen wuxuu iibinayu meel kala geynayaa maba jirto wa aruddu waan celiyaa fiiha huluthood ayna beerta haddana waxay u baahan tahay shaqo iyo wax lagu celiyo iyo taas oo kale saddex meelood meel ahaana iyadan dib ugu celiyaa oo waa zaracii dambe iyo beertii dambe iyo wixii kale kagaba shaqaynayay haddaba sidaasaan sameeya fadligan muxuu ku batay waa ninkaa saalixa ah sadaqada u dadka masaakiinta iyo abnaa sabiil iyo kaa saa'ilka waxaan siinayey taas weliba dee wax weyn buu siinayaayo waa intii uu cunayay ilag buu siinayaa iyo dee intii uu beerta ku celiyay saddexaasuba qaybiyey ayuu kuba muto de waa karaamada baan leenahay tan karaamo kolleyna karaamatulawliya shay sugan weeyaan oo dee nusuusta aynooguba timiba waxa weeye fadliga dee ay leedahay sadaqada iyo sadaqada lala baxayaana taasi oo ilaalin xoolihii loo ilaaliyo wixii usoo baxay may noqon ba bal waa taas loo ziyaadiyey isagii xifdi wixii loo xafiday aafaad loogaba ilaaliyey iyadoo loo ziyaadiyey roob aanay dadkii kala helin oo isagii laguba siiyey waxyaalahaasabay dee kaba dhashay camalkan khayrku laba imanaya وxdثnah أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا أبو داود وأبو dاd الضyالسي قال xdثna عبدالعزيز بن أبي سلمة waa kii marka dhoweyd ba sندka inooguma sugnaa qال xdثna وبن kayسان بhdا الاسناaد غyر أنه qال wuxuu yihi isaga riwaayadiisa eeg cabdالعaزيز markii horeba inooguma sugnaaye أبو dاd الضyالسي baa imika yimi markaa horena يزيد بن هاrون ba halkaa ku jiray wuxuu isagu riwaayadiisa ku yidhi waana xadiidkii marfuuc ahaay ee rasuulka ilaahay inoogaba warramay ninkan iyo qisadan horee dhacday dee waana qiso horoo dhacday maha ummaddeennana waa dadkii inaga inagaba horreeyey haddaba xadiidkii marfuuc ahay rasuulkii ilaahay weeye o dee dariiqan imaka waa duruqdiisii unuu kaba mid iyo dariiqii labaad kayra annahu qaala waajcalu waan yeelayaayo huluha waxa ka soo baxa ee beertan ka soo baxa saddex meelood meel ahaan iyo huludkii fi lmasaakiini halkii waa tasaduq bihuluiun faatasaduq bihuluhi bedelkeedii weeye fi lmasaakiini waa dadkii masaakiinta wasaa'iliina kuwii iyaguna baryootamayay iyo wabni sabiili dadkaa socotada ee dariiqa maraya ayaan hulud u dhigaa iyagaan siiyaan kuba bixiyaa bal taas eetiina waatan fadligaa weynba oo bal matalan xadiidka ta inoogu sugan waa fadlu sadaqa walixsaan ila masaakiin wa abnaai sabiil wey masaakiinta iyo abnaau sabiil sadaqada loo lagu sadaqaysanayo ee samafalka loo samafalaya fadliga uu leeyahay dee waxaa kaloo iyadna inoogaba sugan insaanka oo kasabkiisii uu isagu dee kasbaday wax ka cuna ee ciyaalkiisii kaba nafaqeeya taasoo kale fadliga ay leedahay kale xadiid ba ahaa laa tatakiduu daycata fatarqabu maala dee malaa can ilaakhira adigu daycada waa waxyaalaha dee imaka beerihii iyo waxyaalaha caynkaasa ha samaysanin oo dee hadhow waxay adduunyadii iyabaa jeclaanaysaan oo raqbaynaysaan xadiidkana waa tan oo fadli weyn oo dee arrintaasi ay leedahay baa inooguma sugane bal waxa weeye intaa laysu diiday ruuxu hadduu wixii dee uu laba imanayo istibtaac iyo tarafuh iyo waxyaalaha isagoo wax khayra u kuba qabanayaa jirin bal matalan taasna taa horey noqon marka san oo kale naftiisii iyo ciyaalkiisii ugu dhowraya dee ay masaariiftiiyo kasabkoodii halkaa uu kalaba soo baxaya insaanku waxaa ugu fadli badan wuxuuna waxa uu gacantiisa kuba kasbadee cidna uu wax kaba tariyo saa masaakiinta oo kale dee fadligan iyo wanaaggan bay leedahiyo bal waxaa ruuxu karaamada dee uu kuba mutu ku gaadhay martabadaase taa iyada waxa weeyaan ahaa daycaha samaysanin oo kaleo markaa fatarqabuu fi dunya adduunya a jeclaataan waa wixii dee waxa weeyaan tarafu iyo istibtaac iyo loolaba imanayay xuquuqda caynkan iyo waxyaalaha caynkanana aan lagaba bixinayn taas bay noqonaysaa waumana sharka fi camali hayr allah wallah subxana wa tacala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka watuub ilayk allahuma zidna walaa tanqasna wakrib